saxafiyiinta universal cabdulaahi xirsi kulmiye iyo cawil daahir salaad ayaa maalintii afraad muqdisho ku xiran kadib markii ciidamada nabad sugidda dowlada soomaaliya ay xireen maalintii jimcaha iyadoo la sheegayo in koob iyo labaatan maalmood ay kusii jiri doonaan xabsiga kadibna la horgeyn doono maxkamadda si dacwada loogu haysto loogu oogo siduu v o a u sheegay madaxa wararka tv-ga universal xafiiskooda muqdisho cabdicasiis ibraahim axmed okey oo dhanka kale xusay in xafiiskooda muqdisho gebi ahaanba albaabada laysugu laabay oo aanay wax shaqo ah ka socon waranka waxaa la sheegay sida ayaga aan kasoo xiginay kow iyo labaatan cisho in lasii hayn kara dadka ka xiran universal ee ah labada qof cawil iyo cabdulaahi xirsi ilaa iminkana sharci ay ku xiran yihiin oo nala cadeeyey ma jirto marka laga reebo in afkan lakaga sheegay in kow iyo labaatan cisho ay xirnaanayaan taasina waa sharci daro qofka muwaadinka wuxuu xuquuqu leeyahay in afar iyo labaatan saac wax ka badan aanu bilaa maxkamad xirnaan karin mana muuqato midaada meesha taal waxay tahay looyarkii noo doodi lahaa ama looyaradii u doodi lahaa dooda ama dacwadda meesha taalla ma jirto ma qabsan karno taas waxaa diiday hay-adaha amniga ee haysta ay u xiran yihiin warbaahinta dhan ee universal oo qaybo kala duwan leh taasina ma naqaano siday ku dhacday waxaanahay dad dulman oo sugayna xaqooda xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka maxamed ibraahim bakistan oo sheegay inay ka xun yihiin xariga wariyaasha ayaa ugu baaqay dowlada soomaaliya in wariyaasha loo ogolaado qareenno u dooda si ay cadaalada u helaan arintaasoo runtii walaac weyn aan ka muujinayno islamar ahaantaana aan dalbanayno in wariyaashu ay helaan qareeno difaaca islamar ahaantaana maaragtay iyagoo qareen qofka hadduusan qareen haysanin oo qareenka aan loo ogolaanin taas micnaheedu waxay noqonaysaa in oo processkii oo maxkamadaynta in ay dhaawac geliso sidaas darteed maaragtay waxaa muhiim ah in wariyaasha loo ogolaado in ay helaan horta qareenno islamar ahaantaana maaragtay kow iyo labaatan birina waa aad ayay u badan tahay markii loo fiiriyo dastuurka federaalka ah wuxuu qabaa afartan iyo sideed saac xeerka procedureka ama barshutuuraha soomaaliyeedna wuxuu qabaa ilaa toddoba beri waxaanu qabnaa marka maaragtay ay ila tahay in maaragtay waktiga la bixiyana uu aada u badan yahay waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo horgeeyo islamar ahaantaana maaragtay haddii maxkamaddu ay maaragtay wax ku wax ku hesho ama wax ku weyso markaas doorkeeday noqonaysaa laakiin in muddadaas intaas la eg inaan xabsiga lagu haynin oo sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horgeeyo wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlay xariga wariyaasha ayaa dhankiisa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay wariyaashu u heli lahaayeen xaqa ay dastuurka ku leeyihiin anigu arrintaasi waxay dhacday intii aan dalka ka maqnaa dabcan waxaanun xaqiijinayaa in soomaaliya sida uu qabo qodobka siddeed iyo tobnaad ee dastuurka soomaaliya inay ka jirto xorriyadda saxaafadda xorriyatul qowlka dee waa dhici kartaa wariyuhu waa dembi wuu geli karaa laakiin waxaanu xaqiijinayna inaanu ku geli karinin qowlka iyo xorriyadda saxaafadda inaan dembi lagu gelaynin soomaaliya ay xor tahay waxaanuna ballan qaadaynaa in aanu wasaarad ahaan ilaalinno xorriyadda saxaafadda soomaaliyeed xorriyadda wariyaha inuu ku shaqeeyo iyadoo iyagana looga baahan yahay inay soomaaliya miidiyaheedu uu noqdo warbaahin mas-uul ah agaasimaha idaacadda kulmiya abwaan cusmaan cabdulaahi guure ayaa walaac ka muujiyey muddada ay wariyaashu xiran yihiin iyo sharciga loo maray xarigooda waxaan u aragnaa xariga wariyaasha universal inay tahay xadgudub dariiqa loo maray in lasoo xiro si xadguduba ayaa loo maray warka lagu haystaa waxaan u aragnaa inuu xadgudub yahay sababta hadda lagu sii hayo xabsiga loogu sii hayana inay xadgudubta kale tahay ayaan u aragnaa dowladdeena soomaaliyeedna waxaad u malaysaa inaysanba ogeynba xorriyadda saxaafaddaba inaysan ogeyn oysan dastuurka u yaalla la socon ayaa ayaan u aragnaa marka dee maalin kasta fanaan kaban axarkalehay ku heesaya ayay rabaan iyo weriye aan mikrofon wadan marka mana la helayo marka waxaan dhihi lahayn arag maqal afkana xiro ummaddu way ka daashaye akbaar waxa dhegaysow isha warisabaa mudan weriye war uu tabiyey oo la og yahay ciddii uu ka soo qaaday oo ciddii uu ka soo qaaday ay taagan yihiin oo xildhibaanadii leeyihiin war annagaa hadalnay inaan hadalnana xaqaan u leennahay in haddii alla kuu roo yahay miskiin ama iska lafuulale ay noqoto wariyaashii la aado xildhibaanadiina la ag maro si kastoo ay tahay ilaa iyo iminka ma jiro wax wara oo kasoo baxay laamaha ammaanka dowladda oo la xiriira xarigga wariyeyaasha xidhan inkastoo aan la xiriirnay hase ahaatee aanay wax jawaaba ka bixinin saynab abuukar v o a muqdisho